taswiirta tobanaad ciise masiix waxa uu sameeyey mucjisooyin fara badan si markaasi dadku ay u gartaan inuu yahay mid weyn oo ka yimid xagga ilaah shaqadii uu markaasi ciise masiix ka qabtay dunida haddeer way dhammaan rabtaa laakiin waxaa jirta shaqo kale oo laaban ee weli inuu qabto laga sugayo waxa weeye dhimashadiisa bal hadda aan kuu sharaxo in yar waxaan ula jeeday waxaasi haddii aad markaasi la socotay oo aad soo dhegaysanaysay cajilooyinkii hore waad garan kartaa markii aanu lahayn aadam iyo xaawo waa ay dembaabeen oo dembigoodii ayaa ka soocay ilaah laakiinse jacaylkii ilaah ayaa wuxuu ugu ballanqaaday in uu u habayn doono ama u hagaajin doono jid ay mar labaad ugu laabtaan ilaah miyaad garanaysaa jidkaa isaga ah markii laga joogay tirsimooyin fara badan ayaa markaasi ilaah waxa uu yimid midda tadan inuu markaasi fuliyo ballankii taasina waxa ay ahayd daadashada dhiigga masiixa dhiiggaasi oo markaasi la doonayay inuu ka badbaadiyo dhimashada amaba dembiga dadka oo dhan taswiirta kow iyo tobnaad markii uu ciise dhintay kuwo ka mid ah saaxiibadiisii ayaa waxa ay qaadeen meydkiisii oo waxa ay geliyeen qabri subaxii hore markii ay aadeen maryamo magdala iyo maryam hooyada yaaquub iyo sulaymaan meeshii qabrigii waxa ay arkeen in dhagaxii weynaa ee ku howsanaa qabriga laga qaaday waa ay oraday oo ay u sheegtay butros iyo xertii kale waxa ay ku tidhi waa ay qaateen meydkii rabbiga mana naqaano meeshii ay geeyeen markii ay sidaasi maqleen waa ay ordeen oo ay tageen qabrigii markaasi ayay waxbana la kulmin oo ay keliya ku arkeen dharkii meydka oo halkaasi yaallay markii ay markaasi dadkii xirta ahaa arkeen sidaasi waa ay iska laabteen oo ay ku laabteen guryahooda laakiinse maryama waa hooyadiise halkaasi ayay joogtay oo iska ooyeysay mar labaad oo kale ayay eegtay qabrigii oo hor u eegtay oo waxa ay ku aragtay laba malaa'ig oo halkaasi fadhiyey markaasay waxay ku yidhaahdeen maxaad u ooyeysaa markaasay u jawaabtay oo ay ku tidhi waxa ay la tageen rabbigii oo garan maayo meel aan ka raadiyo markaasay dhinac jilleecday oo waxay aragtay nin meel taagan ma aanay garanaynin qofka uu ahaa markaasuu wuxuu ku yidhi maryan islamarkiiba waa ay xasuusatay codkii oo ay garatay inuu ahaa ciise masiix markaasuu ciise ku yidhi ha i taaban maxaa yeelay weli kuma aan laaban aabbahay markaasuu ku yidhi kacoo laaba oo u sheeg walaalahaada inaan ku laabanayo aabbahay aabbahaaga ilaahaygayga iyo ilaahaygaagaba markaasaa maryan ay ku laabatay xirtii oo ay u sheegtay in ay aragtay ciise masiix saaxiib ciise waa uu nool yahay weli maanta ma uusan dhiman saaxiibbayaal dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin ciise inuusan dhiman laakiinse samadda loo qaaday oo uu qaaday ilaah laakiin taasi ma jirto ciise waa uu dhintay oo uu inoo dhintay innaga si uu inooga cafiyo dembigeenna markaasi ilaa haddeertana waa uu nool yahay oo uu hagaajinayay xidhiirka innaga iyo aabbaheenna oo markaasi waxa uu fadhaa dhanka midix ee ilaah miyaad aqbashay allabarigan isaga ah oo ah dhimashada ciise masiix ciise waxa uu sameeyey mucjisooyin fara badan markii uu sara kacay kadib subax subaxyada ka mid ah ciise waxa uu taagnaa webiga agtiisa xirtana habeenkaasi oo dhan waxa ay joogeen halkaasi si ay malay uga gurtaan markaasuu ciise u yeedhay oo uu ku yidhi saaxiibbayaal miyaad hesheen wax malay ah markaasay ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen maya markaasuu ciise ku yidhi ku tuura shabaqa dhanka midig ee doonta markaasi waxaad heli doontaan malay fara badan sidii ayaa yeeleen oo waxa ay heleen malaay fara badan oo hata ay qaadi waayeen markaasi xirta ma aanay garanaynin inuu ahaa ciise masiix waxaa la hadlaya iyaga laakiin mid ka mid ahaa xirta oo la yidhaahdo yooxana ayaa waxa uu ku yidhi waa sayidkii waa ciise masiix markaasi butros waa uu sugi waayey inuu la kulmo ciise masiix oo waxa uu ka booday doonidii oo waa uu ku orday isagii ciise ayaa markaasi waxa uu sameeyey dab si uu iyagu u kariyo malaay oo waxa uu ku yidhi cuntaya maxaa yeelay waxa uu ogaa in ay gaajaysan yihiin oo ilaa xalay ay malay dabasho ku jireen markaasuu ciise markii ay cuntadii dhammeeyeen waxa uu ku yidhi butros simon wiilka yooxana miyaad i aaminsan tahay intan inka badan markaasuu butros ku yidhi haa rabbiyow aad ayaan kuu jeclahay markaasuu ciise ku yidhi waayahay si wanaagsan u daaji xayntayda markaasuu mar labaad ciise weyddiiyey oo haddana ku yidhi simon wiilka yooxanow miyaad i jeceshahay markaasuu uu jawaabay oo uu ku yidhi haa rabbiyow waan ku jeclahay adiguna waad og tahay markaasuu ciise haddana ku yidhi si wanaagsan u ilaali xeentayda markii saddexaad ayuu haddana ciise weyddiiyey oo uu ku yidhi simon wiilka yooxanow miyaad i jeceshahay markaasuu ugu jawaayey oo uu ku yidhi rabbiyow waad la socotaa adiguba waa waxaad og tahay markaasuu mar kale haddana ciise waxa uu ku yidhi si wanaagsan u daaji arigayga ama xeentayda sida xaqiiqdan kuu sheegayaa markii aad yarayd si wanaagsan ayaad u labisan jirtay oo waxa aad aadi jirtay meeshii aad damacdo laakiinse sida xaqiiqada ah markii aad duqowdo gacantaada waa laguu fidinayaa oo lagu dharxirayaa oo meel aadan doonin ayaa lagu geynayaa markaasi nabi ciise waxa uu u sheegayey butros dhimashada uu dhiman doono iyo markaasi sida uu wiilka ilaah dhimashadaasi u furfuri doono taariikhdu waxa ay noo sheegaysaa butros in aad loo silciyey sababtii la alligeed oo ahayd inuu jeclaa ilaah markaasaa isagana butros waxaa lagu qodbay isku tillaabta laakiin waxa uu ka codsaday kuwii markaasi sidaa yeelayey in aanay si markaasi toos ah isku tillaabta ugu qodbin laakiinse loogu qodbo si ka duwan sidii loogu qodbay ciise masiix saaxiibow haddii uu markaasi ku weydin lahaa ciise masiix miyaad i jeceshahay xeentayda ilaale maxaad ugu jawaabi lahayd